wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland ayaa kismaayo ka furay kulanka wadatashiga diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa laamaha garsoorka madax ka socotay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka socday ururada bulshada iyo ardayda barata sharciga kaafiya cabdulaahi naalaye oo ka socotay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka waramaysa ahmiyadda kulanka sidaa ognahay istaraatiijiyadda bahda cadaaladda qoritaankeedii waxaa soo bilaabay sanadkii hore shirka u horeeyay waxay ahayd shir madax loo qabtay oo laysku afgartay oo wasiirada iyo xeeraalayaasha iyo gudoomiya maxkamaddaas iyo asluubtaba ay nala joogeen wejiga koowaad consultationadii ama la tashiga dadweynaha kismaayo way ku jirtay meelaha aan tagnay xamar gobolada dhan waa lasoo tegay xoogaa soo baxday markii xogtii lasoo qaado gobolada dhan la tegay xogtii waxaa kasoo baxay baahiyo iyo caqabado iyo waxyaabaha la haysta iyo waxyaabaha la haysan su-aalihii markii hore oo dadka la weydiin jiray ama daraska aan ku sameyneynay waxaa kow ka ahaay cadaaladda markaan joogno maxaa haysanaa oo hadda aan resource ahaan ama dhaqaale ahaan ama human resource ama wax aa haysano iyo maxaanaa haysan haddaa cadaaladda nahay soomaaliya oo dhan oo naga maqan iyo cadaaladda dhexdeeda iyo cadaaladda dadweynaha iyo cadaaladii dadka cadaaladda ka shaqeeya oo ama hadday ahaan lahayd eldaska ama culummada sidee loo wada shaqeeyaa wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa tilmaamay in kulamadan la joogtayn doono aada baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka hadlayno cadaaladdii innagu aynu isku maamuli lahayn ku noolaan lahayn qof kasta oo adduunka joogana cadaalad buu u baahan yahay marka aada baan u bogaadinayaa ciddii kasoo shaqaysay ama dowladda federaalka ha noqoto qaybaheeda kala gedisan maamul goboleedka ha noqoto howlwadeenada ka shaqeynaya ha noqoto aada baan u bogaadinayaa dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowlad goboleedyada dalka ayaa muddooyinkan si dardar leh u wado kulamo wada tashi ah oo la xiriira arrimaha cadaaladda dalka